ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay fuliyey howlgallo isugu jira weeraro toos ah duqayn iyo qaraxyo kuwaas oo lala beegsaday dowladda federaalka iyo shisheeyaha haddii aynan ku horreyno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ka howlgala magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa laba qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka fariisinkan qaraxyada lala beegsaday ayaa ku yaala degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamadii halkaa lagu weeraray inta uu la egyahay dhanka gobolka mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madaafiicda ayaa xala madaafiic ku garaacday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan madaafiicda lagu garaacay xalay ayaa ku sugnaa degmada xardheere ee gobolka mudug halkaas oo ciidamadan dhowaan lagu geeyey diyaaradaha maraykanka duqaynta ayaa wararku sheegayaan inay gudaha u galaan xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan walow aanaan helin tirada rasmiga ah ee ku dhimantay ama ku dhaawacantay dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe kabiin u dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland kuwaas oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada baarka iyo buundada daariq ee duleedka magaalada kismaayo sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada maamulka jubbaland ay kaga sugnaayeen deegaanka baarka ee dhacaduleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dhanka gobolka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tira madaafiica ku garaacday laba xero oo ciidamada dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamadii madaafiicdu ku hoobatay inta la xaqiijiyey afar askari oo ka tirsan ciidamadii dowladda federaalka ayaa dhaawac soo gaaray waxaana gubtay gaari qooqan ah oo ay iska lahaayeen ciidamadii dowladda federaalka ciidamadan ayaa markii duqayntu ka joogsatay kadib waxay isku dayeen inay bannaanka xeryaha uga soo baxaan balse waxaa weerar kala hortegay rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaare culus ayaana gaaray waxayna dib ugu laabteen halkii ay ka soo baxeen dhowaan ayay ahayd markii weerar ka dhacay labadaas xero lagu soo afjaray ciidamada dowladda federaalka balse intii ka badbaaday iyo ciidamo kale oo lagu kabay ayaa dib loogu soo celiyey kuwaas oo cabsi iyo welwel joogto ah la nool ugu dambayntiina dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe waxay weerar culus ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada diinsoor halkaas oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada xabashida ethoobiya iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed xilligii weerarku halkaa ka dhacayay waxaa garoonka ka soo degayay diyaarad waday wafdi ka socda dowladda federaalka qalqal iyo kala carar ayaa soo wajahay wafdigii diyaaradda la socday ciidamada xabashida ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo halkaa ku go'doonsan ayaa waxaa sahay loogu keena diyaaradda taas oo ayadana markay soo cagadhigato la kulanta weerar kaga yimaada dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab